You're with SBS Radio.
wallaahi walaal haddaan kaaga sheekeeyo runtii ji- salaad jimco waxay ahayd kumanaan qof isugu soo baxay Ee, dadka muslimiinta xataa waxaa ka tir badnaa dadka maaragtay ee aan muslimka ahayn magaaladii dhan iyo wadankaa isugu imaaday ee ra-iisul wasaarihii jacinda asan ayaa imaatay Ee, wax yar ayay hadashay khudbad waxaa la jeediyay cajaa'iba oo ka hadlaysay islamophobia maasha allah waxaa lagu qabtay jamcada baag weyn oo hagli baag la dhaho oo kasoo horjeeda masaajidkii ee, kontonka qof ee muslimiinta ah lagu dilay waa garta marka yaa ka qudbeeyey ra-iisul wasaaradda maahane ee d- muslimiin miyaa ka qudbaysa
may ra-iisul wasaaraha keliya hadal ku furay kabacdi sh- imaamka ah, khudbada jeedinaya ayaa khudbad cajaa'iba oo ingiriis ah eh, ka jeediyay meeshaas waa gartay ee, kadibna ee, dadkii ee, weerarka ku dhintay qaarkood baa la aasa galabta
haa maanta intii ugu kabacdi markay khudbada dhammaatay eh, waxaa la dhahay eh, hala aado qabriga Eh, qabrigaa lasoo aaday eh, waxayna u qaadatay saacad iyo xooga iyo bar soo aaditaankeeda Eh, labaatan iyo lix qof oo shahaadiina ayaa maanta eh, la- ah, la joogay labaatan iyo lix qof oo meydkeeda hal mar aindhaha ku dhiftay waa meydkii ugu tira badnaa ee hal meel aan ku arko oo runtii qiiro weyn ugu abuurtay oo shah- shahaadiin ah waa garta marka konton qof baa dhimatay labaatan iyo lix inti kalena goormaa la aasaya
intii kale qaar horeyaa loo aasay qaarna waxaa u malaynaya in eh, dad waxay ahaayeen halkan booqasho u imaaday waxaa u malaynaya in wadamadooda qaar loo kaxaynayo laakiin aaska maanta ayaa ugu dambeysay si aan aaminsanahay waa garta adigu australia aad ka tagtay ee, dadka new zealand jooga oo soomaalida ah oo ee, ama qaraabada ama saaxiibada ama qaar aad taqaanid dareenkooda guud ahaan dhacdadan iyo sida ee, new zealand guud ahaan ay uga jawaabtay iyo sida shacabka iyo dowladdu ay uga jawaabeen
anigu haa sax xalay ayaan australia kasoo duulay oo crashas ayaa imaaday crashasna waa magaaladeydii ah, ah, horey u deganaan jiray Een, saaxiibaday iyo dadkii ah, runti dad aada u qiiraysan ayay ahaayeen Een, afar qof oo soomaali ayaa maanta la joogay laba qof waxay ahaayeen laba gabdhood ilmaadareed odayaashooday ahaayeen iyo nin oday oo aan saaxiibanahay wiilkiisa iyo wiil kaloo soomaali oo asagana een, een, dadkii halkan u imaaday ahaa oo shil ku dhintay laba habeen ka hor afartooda ayaa la joogay runti dadku aad ayay u qiiraysnaayeen Ee, dadka marka ay maanta arkeen meydka labaatan iyo lix qof meydkooda hal mar la duugayo aad bay u wada ooyeen runtii ee, waxbaha ooyna dhahay dad shaahidiina waaye ee, shahiidnimo ku dhintay Een, magaalada dhan waa la isku soo baxay Een, waxaan tegay meesha falaawarada la keenay dad tiradii ka batay marka dadka shucuurtooda runtii waxay ka turjumtay arrintan ee, saameynta ay ku samaysay saameyn weyn ayay ku samaysay ee, qofkii ficilkan sameeyey wuxuu isleeyahay wuxuu isdhahaya dadka ayaa kala qaybinaysa laakiin dadku isku keenay dadku isku keenay ra-iisul wasaarihii jacinda asan ee, runtii waxay ka hadashay dadka inay ay- they are us ay dheheen Een, annaka yihiin a- annakana waxaan nahay hal marka dadkii isu keeneen dadka runtii yani magaalada meel kasta isugu soo baxeen magaalooyinka dhan ayaa laga imaaday iyo qaar dibadda ka imaaday Ee, melbourne is- sydney Een, xataa dibadda een, maraykanka dadaa ka imaaday
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.